waxaa haatana noo xiga barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo hadahayo kale aan saarno maalin kasta oo sabti ah waxaa barnaamijka nala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha dhambaal si qurux badan loo soo qoray ayaan ibraahim uu ku bilaabayaa waxaa la yidhi hambal iyo tahaniyad dhalasho oo farxad leh waa tahay marka hore waxaan salaamaynaa baa layidhi dhammaan howlwadeennada v o a soomaaliya gaar ahaan daadiyaasha barnaamijkoon idinka guddoona marka xiga baa layidhi waxaan halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa axmed saadiq siciid ow maxamuud iyo hibo hawo maxamuud ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada kambaala ee dalka uganda taariikhdu markay ahayd labadii februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin axmed siciid waxaana leenahay bay idhaahdeen waaba u horumariyeenba ducadii marka saaxiibada iyo asxaabta tahniyadda u diraya waxaa ka mid ah maamo khadiijo xuseen iyo carruurteeda hooye farxiyo sheekh siciid iyo carruurteeda hooye khadiijo jacfar iyo carruurteeda hooye maryan xasan hooye xabiibo nuur iyo carruurteeda iyo sidoo kale hooyo maymuuna shini iyo carruurteeda iyo hooye xaawo sheekh cali iyo carruurteeda iyo sidoo kale hooyo nuuriyo nuur maxamuud iyo hooyo siciido axmed daad maxamuud iyo hooye faadimo nuur maxamed iyo dad kaloo fara badan waxa ay leeyihiin wiilkaasi loo bixiyey maxamed amiin ow axmed saciid ee ku dhashay magaalada kambaala ee dalka uganda ha noqdo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin maxamed yaasin iyo maxamuud warow iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo maxamed cali shacbaan iyo cabdishakuur cali shacbaan iyo maxamuud maxamed amiin reer shacbaan iyo reer yaasiin ibraahim iyo dhammaan reer cali shacbaan iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo tuunis cali shacbaan cabdixakiin cali shacbaan dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan magaalada muqdisho baydhabo bardaale banaanay waxaana ay hambalyo dhalasha ay u dirayaan araba xasan cabdi iyo saygadah cabdiweli cabdiwahaab oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen deegaanka bardaale ee gobolka baay wiilkaasuna waxaa loo bixiyey sadaam cabdiweli waxaana leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ibraahim oo intaanaan dhegeystayaasha barnaamijka dhegeysanay aanan usoo qaban aan dhambaalkan ku daro waxaa ugu horeeya xuseen aadan nuur cali aadan nuur ayuub aadan nuur iyo maryan aadan nuur iyo nuunna aadan nuur nuunna baan maqli jira nuunna ana way soo baxday aadan nuur iyo timiro aadan nuur iyo sidoo kale xasan afdheer nuur iyo cabdulqaadir afdheer nuur dhammaan dadkana waxay kala joogaan daafaha dunida iyo sidoo kale bay yidhaahdeen intaana ka tegin dhammaan reer aadan nuur iyo reer afdheer nuur waxay tahniyad dhalasho kal iyo laaba u dirayaa bay yidhaahdeen nuur aadan nuur iyo hooyo suurad cali xasan oo wiil ugu dhashay kowdii bishan februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban gobolka baay gaar ahaan degmada baardheere waa xaafadda jakatoon baa layidhi waxaan leenahay bay yidhahdeen kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anaguna aamiin ayaan ku daraynaa waxaan usoo qabanaynaa dhegeystayaashana haye cudurka ka gala fardaha khatarada ayar heestaas ibraahinow inaba inaba hees laga hari kara ma aha codka macaan khatarada ahir ciga iyo heestii cudurka kaa gala fardaha
daahir iyo heestii cudur kaa gala furdaha ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqono caasho waxa uu dhambaalka naga soo gaaray cabdulatiif barrow eeden iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan barrow eeden iyo maxamed sheekh abshirow iyo mustafa cumar kaduud iyo cabdiraxmaan cabdi guudle yuusuf dhubey iyo waxay yidhahdeen maxamed aadan madgof iyo isaaq cali xasan iyo ibraahim cali xasan iyo yuusuf xuseen wareeri dadkaasina waxa ay joogaan deegaanka qandhood iyo meelo kale waxaanay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed xuseen wariir iyo farduus xaaji ibraahim oo waxay yidhaahdeen gabar ugu dhalatay deegaanka qandhood gabadhaasina waxaa loo bixiyey malyuun maxamed xuseen wariir waxay leeyihiin ducada daadiyaasha barnaamijka waaye caashi gabadhaas maxaa ugu ducaynaysaa inay noqoto tii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda iyo dadkeeda dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda ilaahay inuu ka dhigo dhambaalkan dhinacaygana ibraahinow waxaa la yidhi marka hore waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka iyo guud ahaan shaqaalaha v o n ka guddoona marka xiga bay idhahdeen waxaan rabnaa annagoo kale ahee maxaad rabtaan in dhambaalkan la akhriyo waa akhrinaynaa nuur macalin cabdisalaan iyo baa la yidhi gamash macalin cabdisalaan iyo cali macalin cabdisalaan iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo sidoo kale baa la yidhi saaxiibadood oo kale ah aadan cali macalin waxaa loo yaqaanaa shigshigow cabdulaahi maxamed aadan taakow iyo abshir maxamuud xasan oo loo yaqaano madoobe iyo sidoo kale nuur aadan nuur oo isna loo yaqaano ilka case iyo maxamed isgoowe cabdinuur waxaa isna loo yaqaanaa maddheer mise waa maxamed dheere iyo sidoo kale haddii ibraahinow lasoo gaabiyo qoraalkii haddana uusan jirin qaab loo dhan yahay ama la ysla qaatay ama la wada yaqaano oo loo soo gaabinayo marka siday kula noqoto ad u akhrinaysaa dembina kumalitoma intaasi waa iga afeef waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira aadan cabdulaahi maxamed marka xa sa na baa lasoo qoray marka maxuseen baa mise waa xasan iyagaa og iyo sidoo kale aadan ibraahim waxaa loo yaqaanaa malindo iyo sidoo kale cabdulaahi macalin iyo abshir iidow dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u direen iyagoo kala jooga meelo kala duwan oo u k inay ka mid tahay iyo sacuudiga iyo kenya tahniyad aroosoo farxad leh baanu u diraynaa bay yidhahdeen lamaanaha isdoortay ee kala ah cumar macalin cabdisalaan iyo marwadiisa faadumo xasan isxaaq arooskoodu waxa uu ka dhacay puntland gaar ahaan garowe waxay leeyihiin waa sagaal iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay janawari sanadkan waxay leeyihin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara qubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray barqad maxamuud kaariye waa waryaheena magaalada hargeysa iyo maxamed xuseen jaamac rambo iyo ismaaciil cali axmed cabdirashiid maxamed aadan ibraahim axmed cabdi iyo siciid maxamed askar maxamed xasan dirir cabdiqaadir sheekh maxamuud maxamed iyo sadaam maxamed axmed iyo rooble maxamed saxardiid yuusuf maxamuud daahir cabdishakuur axmed cabdiraxmaan iyo qadar cabdulaahi dirir iyo maxamed maxamuud axmed mustafe axmed xasan iyo saleebaan sahal jaamac iyo mukhtaar muuse cumar iyo maxamed cabdulaahi saciid cambe loo yaqaano iyo sacad muuse cabdi iyo saleebaan ibraahim xaashi iyo cabdikariim xuseen warsame iyo guuleed axmed jaamac guuleed dafac waxa ay yidhaahdeen ha ka tegina cabdiqaadir aadan carab iyo axmed cumar cadaane axmed saafi dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdicasiis cali cadaane iyo waxay yidhahdeen hadiya sayid cali daa'uud oo meerkooda uu ka qabsoomo magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meerkaasi allaha idinkaga dhigo kiidin horseeda aqalgal oo aad kala kulantaan farxad aniguna amiin ayaan u raacinaya ibraahin oo dhinacii heesaha ayaan markana soo gaarnay dhegeystayaasha waxaan naga xusuusinaa in heesaha toddobaadkan aan u hayn inaan gees weliba ka soo qabanna marka dooqiina cayaaraan leenaha dhegeystayaasha gaaf ayaan idinhaynaa iyo codkii daawud xamsan dhegaaga qubxiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga dhegaaga quruxsiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo simahaasi dhahbay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi dalkaalay kaalay dheeleeda ku fiirso eedheheedhe dhantadiyo sacabkeena dabablahan u moodaaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheere lishaad wadaagtaaneelheede dhabu fiirso heedheheedhe dhabu fiirso heedheheedhe dhansadiyo sacabkeeda hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheere ilashaan wadaagtaaneelheede dherarkayu jugaaga sanaanta dalkaaga dayaigu mayarag jaannadiga ku digo dhamays quluxay dhisay wajigaaga sanaanta dalkaaga dayaagu mayran jaannadiga ku dhibo dhamays quruxnay dhigiyo waxaad raacday dhamasay dhibanaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dhibasadakaad dhowkuuno ku dhiigan jacaylkaageeligeeli dhigiyo waxaad raacday dhamasay dhibanaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dhibasadakaad dhowkuuno ku dhiigan jacaylkaageeligeeli warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahanubooda yaa dhawaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani ilgeeli warbal kaalay kaalay dheele hidhe kaalay kaalay dheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda Ee, codka kuugu dheere ilishaad wadaagtaani ilgeeli
tahay dhinacii dhambaalada haddaan jalleecno dhambaalkan waxaa lagu bilaabay waan idin salaamnay bahda v o a soomaali gaar ahaan qaybta hambalyada waa tahay ibraahim daandure iyo caashi cudno waa layidhi waa tahay waan idinka guddoonay salaantaasi gaarka ah iyo tan guudba marka xiga baa la yidhi waxaa tahaniyad farxad la diraya annagoo kale ahee dhammaan reer maxamed maxamed xalane iyo reer cananuug baa la yidhi iyo sidoo kale mahado maxamed iyo maxamed nuur maahir iyo sidoo kale naste xirsi axmed maxamuud warsame farxaan cabdi cali iyo sidoo kale salmaan mahad faarax waxay kala joogaan guud ahaan dacallada dunida baa layidhi gees walbaanu joognaa waa tahay waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdi xalane iyo aamino maxamed oo wiil ugu dhashay baa layidhi waqooyi bari kenya gaar ahaan gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi suhayb maxamed cabdi ducada idinka le waayaa layidhi waa tahay suhayb oo ku dhashay gaarisa gobolka waqooyi bari kenya waxaan leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara waxaan noo baaqayaa cabdiraxmaan daahir iyo cabdishakuur cabdiraxmaan daahir iyo cabdirasaaq cabdiraxmaan daahir iyo jaadiyo cabdiraxmaan daahir malyuun cabdiraxmaan daahir iyo cabdiwahaab geedi maxamed khaalid cabdulaahi bestey iyo yaasiin maxamed aadan iyo maxamed shagaal iyo maxamuud ibraahim xuseen waarow iyo cayduruus cusmaan aadan dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho toos weyne hargeysa boosaaso iyo garow waxaana ay leeyihiin waxaan jecelnahay inaan taaniyad gaarsiino maxamuud cabdiraxmaan daahir iyo faadhiro xaaji maxamed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka toos weyne wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen cabdirasaaq maxamuud waxayna leeyihiin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaa leenaha aniguna amiin ayaan raacnay ibraahim durbaheesii baa lasoo gaaray beeni raad ma leh haye waa laysku raacay miya waa waxaa horta waxaa la beenta laba lug taas baan hadda isweydiinaynaa caasho hal lugay leedahay haddii la qabtana waxaa layidhi waa waa dhab meelna uma gudbayso codka macaan salaad maxamed shardi salaad darbi
markuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanba ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rubis la joogane abeenirad male abeenirad male leela lawrun mooda caruurkii ba'aayo raaxada adduunyada ani wayga raagtee risiiqii la ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhambaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhe dantaa ii run sheegte ragannimo ma waayne abeenirad male abeenirad male dheelalaw run mooda
raadmale iyo codkii salaad maxamed salaad darbi haddaantaa iskaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa isalaana ibraahim daandure iyo caashucuud barnaamijka ambaliyada heesaha waanu idinku guddoonnay waxaana habay yidhaahdeen mahado maxamed iyo dhammaan reer maxamed maxamed xalane iyo reer caanuug iyo waxa ay yidhaahdeen cartoon aadan iyo maxamed nuur maahir iyo kamis faarax barre iyo nasteeh xirsi axmed iyo saxardiid xaashi ardaale iyo xasan maxamed absuge iyo maxamed cawil axmed maxamuud warsame iyo maxamed axmed bulaale injineer borow iyo farxaan cabdi cali nuur iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo dayib idigaa caydiid iyo waxay yidhaahdeen shirwac cabdisamad iyo salmaan mahad faarax iyo maxamed cali caalin iyo saadiq faarax sadka iyo maxamed deeq dowlad iyo waxay yidhahdeen xaawo cabdulqaadir buubey iyo nasrakiin jacfar bashiir iyo firdowsah cabdulaahi xaaji iyo aabe maxamed maxamed iyo waxay yidhaahdeen hooyo caddey caanunuug iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta oo kala jooga kenya maraykanka soomaaliya etoobiya iyo meelo kale oo dunida waxayna jecel yihiin inay tahniyad u diraan maxamed cabdi xalane iyo aamine maxamed oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen waqooyi bari kenya gaar ahaan gaarisa waxaana wiilkaas loo bixiyey suheyb waxay leeyihiin suheyb noqo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay dhinaca heesaha ibraahino mar kale ma ku noqonnaa dhegeystayaasheenna maxaad u soo qaban lahayd
markii horean afeefto waxaan idhi heesaha toddobaadkan gees kasta laga soo qabto oo dhinac waliba hees baanu ka haynaa marka dhegeystayaashu haddii heesaha qaar ee magacooda yaa la kala xanaaqin waya bareja ku dhammaato Hees- Haye.
waxaan soo wadaa farxiyo fiska iyo heesteeda inagu kala qulquli nagu kala qulquli ah abo abo oo hees aad u macaan marka magaca ha u bixine codka macaan iyo heesta dhegeystaan leenaha dhegeystayaasha inaad cashaqa qadariso naftayda qiimayn bahan qalbiga ku haystemiya qaladka filaaye inaad cashaqa qadariso naftayda qiimayn bahan qalbiga ku haystemiya qaladka filaaye eya qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye qaribaanida inayo haddana qalabsanidaaye umaati ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho niyay ka qabatay eya umaati ruux ku jecel qaaya kula rabo inaad qaftooda gilgisho niyay ka qabatay qadiragtiisaan lagu qadayne qadiragtiisaan lagu qadayne isma qaadi karayle isma qaadi karayle inagu kala inagu kala inagu kala qulquli yeah. qadiragtiisaan lagu qadayne qadiragtiisaan lagu qadayne isma qaadi karayle isma qaadi karayle inagu kala inagu kala inagu kala qulquli inagu kala inagu kala inagu kala qulquli waxaa ku luqaynaysay fanaanadda farxiyo fiiska dhankii dhambaalada caasho ayaan markana jallaacaynaa dhambaalkan haddaan soo qabtay ibraahinow heesna waan raacin doonaa intaadan taada u gudbin dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga v o e baan islaamayna baa yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah maxamuud ibraahim xuseen oo ku magaca dheer waarow iyo daa'uud ibraahim xuseen waxa uu ku magac dheer yahay daa'uud dhegey iyo sidoo kale fartuum waa faadumo ibraahim xuseen iyo maxamed cali shacbaan iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo cabdirasaaq yaasiin ayaa sidoo kale dhambaalkan ku jira in ayahiisa aan lasoo raacin iyo sidoo kale bohaal xasan ibraahim waxa uu ku magac dheer yahay bohaal luuru iyo sidoo kale sacdiyo bohaal xasan iyo dhammaan reer ibraahim xuseen iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim sheekh iyo dhammaan reer maxamed mursal iyo dhammaan reer cali shacbaan waxaa iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho u dirayaan aabe ibraahim xuseen iyo marwadiisa barwaaqo ibraahim iyey oo ay gabadh igu dhalatay degaanka qaahira degaanka qaahira ee gobolka baay waa tahay qaahira marka layidhi waxaan sidhi goormuu degaan noqdo dalkii dhamma waa tahay waa degaan qaahira layidhahdo gobolka baay ku yaala gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi zubayda ibraahim xuseen ducadana waa dhanka caashacuud waa tahay ah, degaanka qaahira oo ku yaala gobolka baay gabar ku dhalatay oo loo bixiyey zubayda ayaa la yidhi caashaha u ducaysa zubayda waxaan leeyahay soo weynow oo noqo tii wax wanaagsan dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba u tarta aamiin waa taa ibraahimow heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhinacaagan usoo riix noo soo xir cashoy waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa nafta heesta halkuu dhiggeedu yahay haye yaa ku luuqeeya ilen inagu kalo qulquli ayaa hadda naga dhammaatay goordhowe haye waa in la yaro qababsadaa maa leeda nafta ayaan markana dhegeystayaasheena u cayaaraynaa waxaa wadajir ugu luqeeyaa khadar ilka case iyo shabcaan daawus waa tahay iyada ayaanu kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo v o eduna ibraahino ay u dabaaldegayso sanad guradii tobnaad ee markii dib loo furo idaacaddan durbo toban sanaa la joogaa toban sannadood hayo intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhegaystayaasha leenahay sidaa iyo nabad gelyo
haddaan kuhan weyne sidankaaga helay helay miyaad iirahaysaa agarkuma quure